barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da ood si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggan internetka ee v o a somaali com
duur wanaagsan dhegaystayaal idilkiimba waa isniin bisha meyna waa siddeed iyo labaatan sanadkuna waa laba kun siddeed iyo toban idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo saare cabdi axmed
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhallinyarada magaalada gaarisa oo kaga shaqaysta bajaajka gaadiidka dadweynaha oo dowladda hoose ka codsaday in jidad loo sameeyo dugleydaan ka mid ahay waxaan ka codsanaynaa dowladda hoose inay waddooyinka naga hagaajiyaan waddooyinka waxaa weeye oo annaga waxaan ku shaqaysanaa maamooyinka unbaan aruurinaa oo xaafadaha geynaa xaafadaha la geyn lahaana waxaa weeye oo maaramkii hore lagu shubay wuu burburay wuu hallaaway marka maaram cusuba waxaan rabnaa in loogu hagaajiyo waddooyinkana loo
waxaad sidoo kale aad maqli doontaan dugsiyada waxbarashada ee dalka jabuuti oo la qorshaynayo in dhallinyarada lagu baro ciyaarta jesta
dhinacii kaalimaha qasiidooyinka nebi ammaan ee bisha ramadaanka ayaan ayaguna ka marnaan doonin barnaamijka inta aan ku guda jirno qhasaaidooyinka aan idiin haynana waxaa ka mid ah
waa bishii aan wada sugayne ilaahay sarakaye karaamada badan la siiye iblayskaa la sandumeeye imaanku hayno sugnaadee sodonka ramadaanta sooma sodonka ramadaanta sooma ciyaarihi ayaad dhegaysan doontaan sidoo kale marka horese kusoo dhowaada warkii dunida
maraykanka iyo saraakiisha kuuriyada waqooyiha ayaa ku kulmi doona deegaanka ka caagan milatariga axaddii shalay ahaydna waxa ay kasii wada hadleen suurtagalnimada kulanka dhex mari doono madaxweyne donald trump iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jon un isagoo la hadlayay khamiistan wadahadalladan ka hadlayay madaxweyne donald trump wuxuu sheegay in juun laba iyo tobankeeda uu kulankaasi si fiican uga dhici doono singabore waxaan rumaysanahay in kuuriyada waqooyi ay muhiimad leedahay maalin maalmaha ka midana ay noqon doonto dal si wanaagsan uga horumara dhaqaalaha iyo ganacsiga kim jon unna waa igu raacsan yahay arrinkaasi aragti ahaan waxaa sidaasi shalay oo axad ahayd sheegay madaxweyne donald trump mar uu ka hadlayay kulamada laga yaaba in uu la yeelan doono hogaamiyaha wadankaasi safiirka maraykanka u jooga dalka kuuriyada koonfureed philipinis iyo sidoo kaleeto kuuriyada iga raalaha dalkaas dhegeystayaal aan ku celiyo safiirka maraykanka u joogo philipinis iyo sidoo kaleeto ahaana safiirkii hore ee kuuriyada koonfureed san kim ayaa la filayaa inuu hogaamiyo wafdiga maraykanka ee ku jira diyaargarowga wadaxaajoodkan waxaana jiro warar sheegaya in kulankan la filaya in uu dhammaado ilaa iyo talaadada si markaasi ugu diyaargaroobaan
wafdi heersara oo ka socda dalka afghanistan ayaa booqday dalka dariskiina ee bakistan kuwaasoo xaddii ka wada hadlay arrimaha nabadgelyada iyo iskaashi dhex mara labada dhinac oo ku aadan la dagaalanka argagixisada la taliyaha ammaanka qaranka ee dalka afghanistan xaniif atmar ayaa hogaaminayay wafuudda booqatay afghanistan waxaa sidoo kale ka mid ah xubno ka socday wasaaradda arrimaha gudaha iyo madaxa hay-adda sirdoonka ee dalkaas waxay la kulmeen la taliyaha ammaanka qaranka ee dalkaasi bakistan nazer janjwa iyo taliyaha ciidamada milatariga ee dalka bakistan genaraal qamar javed bajwa warbaahinta bakistan gaar ahaan midda dhinaca ciidamada u janjeerta ayaa ku warantay in labada dhinac ay samayn doonaan iskaashi ku aadan howlgallo ka dhana argagixisada
duhur wanaagsan halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa washington magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya waxaa muddooyinkii ugu dambeysay kusoo badanaysa gaadiidka loo yaqaano bajaajta taasoo si weyn looga adeegsado halkaasi gaadiidkan oo shaqo abuur u noqda dhallinyaro badan oo markii hore shaqola'aan ahaa ayaa ka qayb qaata isu socodka dadka gudaha magaaladaasi wariyaha v o e da maxamed faarax shire ayaa wuxuu la kulmay qaar ka mid a dhallinyarada ku shaqaysta islamarkaasina warbixintan nooga soo diyaariyey gadiidka bajaajka oo halkani looga yaqaana tugtug waa adeeg cusub oo dhallinyarada gobolkani iminka dhaqaale abuuris fara badan ay ku helayaan adeega isku socodka guud ee magaalooyinkana waa uu fududeeyey balse dhallinyarada inta badan ka shaqaysata ayaa caqabado kala kulmaya wadooyinka gudaha magaalada tani maro countiga waxaan ka codsanaynaa micnaha inay maarata bakin ayna siiyaan wadooyinkana jay ay noogu shibaan dugleydaan ka mid ahay waxaan ka codsanaynaa dowladda hoose inay wadooyinka naga hagaajiyaan wadooyinka waxaa weeye oo annaga waxaan ku shaqaysanaa maamooyinka unbaan aruurinaa oo xaafadaha geynaa xaafadaha la geyn lahaana waxaa weeye oo maaramkii hore lagu shubay wuu burburay wuu hallaaway marka maaram cusuba waxaan rabnaa in loogu hagaajiyo wadooyinkana loo gaadiidkan oo suuqa ka xidha tagsiyadii kale ee gudaha magaalada tani ka kala gooshi jiray ayaasan haysanin goobo mucayim ay isugu yimaadaan oo laga raaco inta badanna waxay israacdaystaan ciidamada booliiska dalkani kenya iyo ciidamada minishiibiyada oo goobaha ay joogaan dakhli aruurin ooga soo sameeya meesha ka taga anagoo stage haysano meel taagannahay ka baxa meesha meesha anaga kaar baan ku bixinaa canshuur baan ku dhibnaa canshuurtaan ma aqaano haddaan fiirino canshuurta waraaqdii oo canshuurtaan ku bixino haddaan fiirino meel laga raadinaa ma laha xasan canshuur waa xogeyaha joogtada wasaaradda maaliyadda waaxdeeda dakhli aruurinta xafiiskiisa oo v o eda ay ku booqatay iyo wuxuu uga warramayaa cabashadaasi shaqaasiida canshuuraha ka aruuriya gobolka ay ka qabaan bajaajleyda
dowladda xaq bay leedahay inay wixii dowladda leedaho la iska bixi way wanaagsan tahay midda dhibka nagu haysto horta hadda wixii laga qaada iska yar mid maaragtay diido oo maaragtay arrinta bixinin iyo mid inay daba socdaan ilaan magaalada dhibkii kunagu haysto maxaa way parking iyo waxyaalihii siilan ma laha marka iyagana maxaa la rabaa bal inay iska bixiyaan xaquuqdoodii wixii iyo wixii dowladda ku lehed inay bixiyaan wixii dhib iyo wixii ay u maleeyaanna inay xafiiska ay lasoo xiriiraan oo ay noo imaadaan waxyaalihii lagu qabtay iyo wixii ay noo sheegaan isku soo celceliyo gaadiidkan ayaa waxa uu noqonayaa mid inta badan dadka nugul ee dhaqaalaha badan aana haysanin ay ku raysteen waxauna noqonayaa mid ay soo dhoweeyaan dadka gobolkani balse caqabadaha ugu badan ee dadka gobolkani ay kala kulmayaan ayaa ah iyadoo darawliinta wada gaadiidkan ay yihiin kuwa khibrad buuxda aan u lahayn wadada gawaarida saddexda lugood leh shilalkuna waxay noqonayaan kuwa ku soo badanaya gobolkani maxamed farax shire v o a garisa
duur wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington barnaamijka dhallinyarada maanta ayaadna weli dhegeysanaysaan wasaaradda waxbarashada ee dalka jabuuti iyo xidhiirka ciyaaraha jeeska ee dalkaasi ayaa wada qorshe ay ciyaartaasi ugu darayaan casharada dugsiyada ee waddankaasi lagu qaato axmed xasan cabdulaahi oo ah guddoomiyaha xidhiirka ciyaarahan ayaa u warramay wariyaha v o a ee jabuuti sagal siciid faarax waxaana uu sheegay in barashada ciyaartan ay dhallinyarada xagga tacliinta ahi uga fiican tahay
waxaa la daraasad lagu sameeyey cilmi baaris lagu sameeyey ayaa la xaqiijisay inay jasto ciyaalka ay xagga tacliinta ugu fiican tahay siba xagga xisaabaadka oo badanka ciyaalka ku adag maskaxdiiba maskaxdiiba furfuraysaa waa sportigii maskaxda baan odhan karanaa waayo sportigan kale orodka iyo kubadda muruqyada ayay kobciyaan iyadna maskaxday kobcisaa markaa ilmihii yaraa jasta barta cashirkiiyo wixii kalaa u fududaanaya marka taasna wasaaradda tacliinta baan kula jirnaa iminka heshiisaan la wadno sidii iskooladoo dhan iskoolada hoose loo gelin lahaa oo maadada ag socoto maadadaha kale laga dhigi lahaa si ay ciyaalka maskaxda ugu furanto tayadii tacliinta ee inaa la kiciyo ajaandaha ugu jira wasaaradduna ay halkaa ka hirgasho oo waa brograam kaleo noo yaala oo sidii jasta jabuuti loogu faafin lahaa sidii dhallinyarta nasiib loogu siin lahaa barashadeeda waayo ciyaar maahaynta sidan ciyaar sida futboolka oo kale oo cid kastaba dariiqa iyo ka baran karayso meel kasta ay ka baran karaan maahan markaas ay nasiib u yeeshaan ciyaalka weliba xaafadaha danyartaa waayo dadkan kale xaafadahan kale dadka iska ladan iyagu amba aabihii baa garanaya amba internet buu haystaa oo la kulmaya way fududahay inay bartaan waxay ku adag tahay oo nasiibba u yeelin karin barasho maan aragtideedaba dhulalka daanyarta ay galaan marka dhulalka ilaahay ilaahay maxay ahayde hajadaha degmooyinka fogfog meelaha tuulooyinka yare naqanaqan inaan halkaa tuurne aan ku marno inaan kusoo wareegno oon qalabkan aan hayno aan qaar aan u geyno oon barno ciyaartii sida halkiiba ay ka soo bixi doonto ciyaartoyga ugu fiican ilaahay baa garanaya haddaan ku weydiiye maadaama aad xogyo tahay jaster aad wax badan ka garanayso goormaha la bilaabay jaster wadamada caalamka ugu ugu goormay soo bilaabatay yaa ugu ugu horbartay wadamada ugu fiican dadkee caan ku noqday haddaad waka xagga adduunka haddaan eegno jasto waa ciyaar ilaa qarniyaal badan jirtay waxaa taariikhdeeda se lagu sheegaa inay bilowgay ka imatay wadanka hindiya oo ciyaar ciyaar dhaqameed haye ku leeyihiin oo ilaa imikadan baa sii jirta oo magac u dhow magaceygan oo af carabiga markaa jasta af carabiga waxaa la dhahdaa shadranj baa la dhaha magacaas magac u dhow oo kale ay leedahay shadranga baa la dhahdaa ciyaarta hindiya laga ciyaaro marka inay nuucanna ma ahayn wayse soo bedeshay waktigii inta meelada soo martay kolba waxbaa laga bedelaya xeerarkeega bahaladan lagu ciyaarayo magacaantooda amba siday u dhaqaaqaan sida ayaa waxyaala badan baa iska soo bedelay ciyaarteeda halkaabaa badanka lagu lagu amisbeeyaa inay halkaa ka imatay marka haddana ber bershenka iran ayay soo martay wadanada carabta markii boqortooyooyinkii imaaraadkii muslimiinta ay jireen ma halkaabay yurubta iyo oksidan oo ay ka gashay reer galbeedka marka waa ciyaar fac weyn oo hor in badan la ciyaari jiray ciyaar aada aada u taarikh dheer weeyaan ciyaar aada u taarikh dheer oo oo in badan soo jirtay wadano badanna soo martay afrikadana waxaa noo keenay dee innaka reer galbeedkii wadanada afrikada gumaysanayay ayaano ayaa keenay badanka jabuuti ba haddaan soo qaadano tusaale ahaan waxaa ciyaari jiray faransiiskii deganaa jabuuti waxaana bartay wax reer jabuuti u horbartay dadkii faransiiska xidhiir la lahaa haddaan tusaale ahaan soo qaatay iminka degamada carta shirweynihii soomaaliya lagu qabtoo kale haddaan soo qaadano halkaas oo xerooyin faransiisoo badan deganaayeen dadkii halkaa gelayey ayaa dadkii ugu badnaayay ciyaari jira jasta ahaa ee caasimadda macal hadday joogaanna macal xidhiirhkana madaxdii raggii ugu horreeyey madaxda ka noqday oo ree carta ahaa badanka markaa dadka xidhiir dhow la leh faransiiska ayaa jasta u horbilaabay iminkana dee waxay ku jirtaa internetio meel kastay ku jirtaa xitaa telefoonada lagu haysta applicationo taabaa sii biirinaysa dadka ciyaaraya oo annagana naga taageeraysa inay dad badan ay bartaan annagoonan kuba dadaalinaya iyaga shakhsiyaantooda u barteen
ciyaaro badan baa jiro kala duwan oo oo la ciyaaro anugu laadhuudan yaro garanayaan oo yaro ciyaara markii qofku doonaya inuu barto imise waxbay ka kooban tahay xeerarkeeda sidee loo bartaa ha xeerarkeygu horta barashada xeerarkeygu way ka yar adag tahay sidaan iminka laandhuud oo kale oo sheegtay waayo laandhuuda iminka applicationada bay aada caan uga tahay oo aada loo ciyaaraa jabuuti wadanada kalena waan umalaynaya saasoo kale tahay marka just way ka yar adag tahay oo barashadeedii waayo waxyaal badan baa jira oo iminka waxay ka kooban tahay horta bahalkan lagu ciyaarayo jasborkan lix iyo afar iyo lixdan afar iyo lixdan kaas ayuu ka kooban yahay afar iyo xdan kaas markaas waa laba ciidan oo kale oo sur jooga labadaa ciidan oo midkiiba uu yahay lix iyo toban lix iyo tobankaas ciidan kastaba cadaan iyo madow midkiiba lix iyo tobana waa labayo soddon kaa p s baa lagu ciyaarayaa marka ciidan kastana wuxuu kala baxsanya sida ciidamada kale adduunku ay samaysiin maxaa haday ciidankii wakaahaa askarigii hoose iyo dee ofiisaradii marka waa boqorkii boqoradii ayaa la idhahdaa hadda anagoo faransiis baada jabuuti aan ku sheegnaayo roi ren iyo cavalier fou iyo tour ayay ka kooban yihiin ofisiyadu soldaad kuwan kalena pion baa la dhahdaa ha pion may askarta hoose pion baa la dhahdaa marka intaabay ka kooban yihiin marka mid mid kastana sibuu dhaqaaqaa sibuu wax u dilaa taabaa yar adkeynaysa barashadeeda ese maalin keliya tey waad ku baran karaysa xeerkeyga haddaad xiisinaysid marka dambena ciyaartana adba waktigaad siisid iyo dadaalkaad jelisid ma ku xidhan tahay halkay gaadhayso tayadaada ciyaarta tayada ciyaartaada kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha xiriirka ciyaaraha jeesta ee dalka jabuuti oo markaa uu u waramayey sagal saciid faarax waxaana la yidhaahdaa guddoomiyahaasi axmed xasan cabdulaahi halkaad ka dhegeysanaysaanna waa v o a zaarey markan rabadaan qasiido nebi ammaan ah haddii aan soo qabto cododka u wada badan wiilasha laakiinse fanaaniintaasi ay kala yihiin cabdirasaaq gaadaco cabdiraxmaan sheekh axmed iyo faysal yare kusoo dhowaada
bishii aan wada sugayne ilaahay sarakaye karaamada badan la siiye iblayskaa la sandume imaanku haynoo sugnaadee sodonka ramadaanta sooma sodonka ramadaanta sooma sodonka ramadaanta sooma sodonka ramadaanta sooma صلاة سلام على مصطفى حبيبي محمد عليه السلام صلاة سلام على مصطفى حبيبي محمد عليه السلام صلاة سلام على مصطفى حبيبي محمد عليه السلام صلاة سلام على مصطفى حبيبي محمد عليه السلام
allawsaa karaanka mawdka suwaalaha hilka yaalla dariiqa jidkii siraada sudiga maalinta qiyaame dhibkiyo saaran sirka naarta subxaanaw naga badbaadi subxaanaw naga badbaadi subxaanaw naga badbaadi subxaanaw naga badbaadi allawsaa karaanka mawdka aswaalaha ilka yaalla dariiqa jidkii sirada sudiga maalinta qiyaame ee dhibkiyo saaran seerka naarta subxaanaw naga badbaadi subxaanaw naga badbaadi subxaanaw naga badbaadi subxaanaw naga badbaadi الصلاة سلام على مصطفى حبيبي محمد عليه السلام صلاة سلام على مصطفى حبيبي محمد عليه السلام الصلاة سلام على مصطفى حبيبي محمد عليه السلام صلاة سلام على مصطفى حبيبي محمد عليه السلام
caddun waa sagaal daruuro haddana siigiya buswe sidaad moodaysa maahe saryaraatoona malahe sadkeen aakhiru jiraaye allow hayna seejin qayrka allow hayna seejin qayrka allow hayna seejin qayrka allow hayna seejin qayrka adduun waa sagaal daruuro haddana siigiya buswe sidaad moodaysa maahe salyaraatoona malahe sadkeen aakhiru jiraaye allow hayna seejin qayrka allow hayna seejin qayrka allow hayna seejin qayrka allow hayna seejin qayrka صلاة السلام على مصطفى حبيبي محمد عليه السلام صلاة السلام على مصطفى حبيبي محمد عليه السلام الصلاة والسلام على مصطفى حبيبي محمد عليه السلام صلاة والسلام على مصطفى حبيبي محمد عليه السلام
waajibaadkan saxanaya salaadaan tukanaya ramadaantaan soomaya sakada waan bixinaya subxaanku hadduu yidhaahdana xajkaan soo gudanaya xajkaan soo gudanaya xajkaan soo gudanaya xajkaan soo gudanaya waajibaadkan saxanaya salaadaan tukanaya ramadaantaan soomaya sakada waan bixinaya subxaanku hadduu yidhaahdana xajkaan soo gudanaya xajkaan soo gudanaya xajkaan soo gudanaya xajkaan soo gudanaya الصلاة والسلام على مصطفى حبيبي محمد عليه الصلاة صلاة والسلام على مصطفى حبيبي محمد عليه الصلاة allahuma salli musalli mubaarak caleyh intaas si aan kaga gudubno qhasiidadaasi nebi ammaanka fanaaniinta kale ah cabdirasaaq gaaduco cabdiraxmaan sheekh axmed iyo faysal yare halkaasi aad nagala socotaan weli waa washingtone bal markana dhinacii ciyaaraha waxaa daqiiqadii ugu dambeeyey mashquul ku ahaa haatanna nala socodsiin doona jamaal axmed cusmaan jamaal
aad baad mahadsan tahay saare cabdixamed kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horumarno dhinaca u n b a-da ee baasketka dalkan maraykanka naadiga cleveland cavaliers ayaa u soo gudubtay faynalaha kadib toddoba kulan oo ay la dheeleen naadiga boston celtics ay kaga adkaadeen kulankii ugu dambeeyey siddeetan iyo toddoba dhibcood iyo toddobaatan sagaal dhibcood taa micneheed waxay tahay in naadiga kubadda cagta ee cleveland cavaliers iyo ciyaartooygooda caanka ee lebron james ay markaasi finalka la dheeli doonaan midkood labada kooxood ee houston rockets ama golden state warriors oo iyaguna markaasi finalaha mid ka mida usoo bixi doonta kadib marka ay ciyaaraan lebron james ayaa dheliyey soddon iyo shan dhibcood markaa uu keenay naadigiisa ee cavalierska isagoo sidoo kalena sagaal caawamaad sameeyey inta ciyaartu ay socotay james ayaa u soo baxay faynalihiisa sideedaad ee isku xiga ee ciyaaraha n b a finalska markaas oo cavalierskuna ay doonayaan inay koobkan mar kale hantaan dhinacayii kubadda cagta haddii aynu eegnana ciyaartooyga xulka dalka masar maxamed saalax oo toddobaadkan garabka ka dhaawacmay kadib markii uu lagdin kala kulmay ciyaartooyga daafaca naadiga ugu ciyaaraha real madrid sergi rams ciyaartii faynalaha ee kiev ka dhacday ayaa waxa uu sheegay in uu rajo wanaagsan ka qabo inuu ciyaaro koobka adduunka taageeryaal aadu fara badan ayaa markaa walaac ka muujinayay in maxamed saalax aanu diyaar u noqon doonin in uu waddankiisa u matalo koobka adduunka oo markii ugu horreysay muddo muddo ka badan labaatan sano oo u soo saaray koobka adduunka oo ay bisha soo socota ka dhici doona dalka ruushka weriyahankaasi ayaa waxa uu sheegay in uu rajo wanaagsan ka qabo in uu naadiga waddankiisa ee masar uu guul wanaagsan gaarsiiyo kooxda liverpool sidoo kale shan labaatan jirka oo waddanka masar u dhashay ayaa waxa uu yidhi jacaylkiinna iyo taageeradiinna ayaa awood igu filan markaasna waxaan rajaynayaa in aan hore u sii socdo ayuu soo qoray masar waxay la dheli doontaa kulanka ugu horreeya ee koobka adduunka xulka dalka urugway shan iyo tobanka bisha juun ee soo socta dhinaca iyo yurub haddii sidoo kale aynu aadnana waxaa jirta in naadiga kubadda cagta real madrid oo dhowaantan ku guulaystay koobka yurubka ee champions leaga ay marka la fiiriyo qiimaynta kooxaha ugu wanaagsan ee yurub ay kaalinta koowaad kaga horumartay naadiga kubadda cagta ee barcelona naadiga kubadda cagta barcelona ayaa ka saramartay naadiga real madrid inkastoo saddex koob oo champions league isku xigta naadigaasi ay ku guulaysatay waxaa qiimeyn ay samaysay kooxda ama hay-adda la yihahdo euro club index ayaa waxaa la muujiyey in naadiga kubadda cagta barcelona ay hadda tahay naadiga ugu dhibcaha sarreeya dhinaca dhibcaha marka la fiiriyo waxaana labaada naadiga real madrid sidaasi darteed waxaa kooxuhu lagu qiimeeyaa naadiga oo dhibco ay ku helaan inta kulan ay ciyaareen koobka gudaha laga dheelo iyo kuwa dibadda ay ku soo dheelaan ee yurub intuba markaas haddii ay guulaystaanna ay dhibco helayaan haddii ay guuldaraystaanna ay markaasi hoos usii dhacayaan oo dhibcuhu ay ka nusqaamayaan sidaa daraaddeed naadiga barcelona ayaa kulamadii dhammaanteed ay dheshay sanadka waxaa la sheegay marka laga soo bilaabo juun ilaa hadda inay koowaad tahay oo ay iska leedahay dhibcood real madridna dhibcood halka naadiga dalka jarmalka ee bayern munchen ay leedahay yuventus ayaa afraada dhibcood heshay manchester city ayaa shanaada dhibcood ayay heshay dhegeystayaal xubinta ciyaara halkaas inoo joogto
markana mar kale iyo rabadaanka qhasiidooyinkan ugu talagalnay ee nabi ammaanka
hayaanka baxambexe dhulkii barakada lahaa hayaanku ku beegayo inaan booqdan rabo oda boqod salxiine bashiir mawre walaal salaaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa duqra lcusati asalaam calayka asalaam calayka bartiyayiilku ku jiray bulsheedka baroortaoon markaad luxudkan rabe oda boqotay xidhe bashiir mawre walaal salaaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa dukra lcusati asalaam calayka asalaam calayka bashleeyo ayaan rabe oda boqotay xidhe bashiir mawre walaal salaaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa dukra lcusati asalaam calayka asalaam calayka
waa tahay dhegeystayaal khasiidadaasi nabi ammaanka halkaaad ka dhegaysanayseen waa v o a waxaana gunaanada ay u ahayd khasiidadaasi idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta zaare cabdiaxmed iyo jamaal axmed ismaan ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
العساة السلام عليك السلام عليك